faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif rediyow cadaado magaalada caabudwa ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناسن دقستيال كسو دبادا ورك سوحنمو saaxiibadana dhegaysanay maanta akhbaaraadka caalamka warka aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn wafdi ka socda madasha xisbiyada qaran oo magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland uu ku wajahan faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dil wiil dhallinyaraar loogu geystay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle midooda afrika oo mar kale war ka soo saaray xiisada u dhexaysa dalalka kenya iyo soomaaliya dagaal dhexmaray ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaanka al-saliimi ee duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo dowladda kenya oo shaaca ka qaatay goobo halis ugu jiro inuu ka dilaaco cudurka halista ah ee koronafayras qodobadaas iyo wixii nagu soo korra intaa war ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ee gorowo diyaar garooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idiinka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka maantan waxaa idiin warmi doona anigoo ah maxamed aadan karaama intaas aad maqasha waxay aan kuwada ugu door koronaa warka subaxnimo iminkii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dil wiil dharyaar loogu geystay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamo ka tirsan kuwa booliska maamulka hirshabelle oo saacadihii lasoo dhaafay wiil dhallinyaro ahaa ku dilay garoonka kubadda cagta ee magaalada jowhar dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa ii sheegay in dilka wiilka uu yimid kadib markii rabshado ay ka dhaceen garoonka ciyaaraha jowhar xilli ay soo dhammaatay ciyaar ka socotay garoonkaasi oo xamaasad lahayd ciidamada booliska ee ku sugnaa garoonka ciyaaraha jowhar ayaa doonayay inay kala eriyaan dadweynaha faraha badan oo u soo daabasho tegay ciyaar ka tirsaneed tartanka horyaalka jowhar kuwaasi oo albaabka ka hor ee garoonka ka sameeyeen rabshado iyo buuqa wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xabsiga loo taxaabay qaar ka mida askartii ku sugneed garoonka waxaana goobta uu falka ka dhacay meydka wiilka ka soo qaaday qaar ka mid ah eheladiisa allah u naxariista wiilkani geeriyooday ayaa dad yaqaanay waxay magaciisa ku sheegeen axmed xasan bariise isagoona ka mid ahaa ardayda wax ka barata mid ka mid ah iskuullada ku yaala halkaasi
wafdi ka socda madasha xisbiyada qaran ayaa magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ku wajahan oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee maamulkaasi dhaktar cabdiweli maxamed cali gaas magaalada garoobe ee caasimadda maamulka puntland waxaa ku wajahan wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland dhaktar cabdiweli maxamed cali gaas cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka mid ah xubnihii madasha xusbiyada qaran ee dhowaan kulan ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka maqnaa deegaanada maamulka puntland saddex iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay waxaana uu hadda qayb ka noqon doonaa abaabulka ay bilaabeen madasha xisbiyada qaran ee uu ka mid yahay madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa sheegay inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed iyo hal musharax go-aanka ayaa waxaa lagu shaaciyey qoraal ay madasha ka soo saareen shir socday shan maalmood oo xubnaha ay ku yeesheen magaalada ankara ee dalka turkiga
midowda afrika ayaa war ka soo saaray xiisad u dhexaysay wadamada soomaaliya iyo kenya gudoomiyaha guddiga midooda afrika muuse fiqi moxamed ayaa walaac ka muujiyey xiisadda siyaasadeed ee soo laalaabatay ee u dhexaysa dalalka kenya iyo soomaaliya gudoomiyaha wuxuu ka codsaday dhammaan daneeyayaasha inay xasiliyaan xiisadda oo ay xakameeyaan kuna dhiirigeliyey labada dal inay khilaafkooda ku xaliyaan wadahadal waxa uu sheegay in midooda afrika oo kaashanaya beesha caalamka ay sii wadi doonaan inay si dhab ula socdaan xaaladda labada dal si looga baaxsado khilaafka inuu sii xoogaysto gudoomiyuhu wuxuu mar kale xaqiijiyey u diyaar ahaanshaha ururka midooda afrika si loo taageero labada dal inay yeeshaan wadahadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo nabadda xasiloonida iyo daris wanaagga iyadoo la waafajinayo astaamaha iyo mabaadi'da midooda afrika labadii bilood ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya iyo kenya ayaa eedamo kala duwan hawada isku marsiinayay kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay inay dowladda kenya ku hayso fargelin arrimaha gudaha soomaaliya
warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ku dhex maray deegaanka ceelsaliimi ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo xalay fiidkii hore ka dhacay deegaanka elsaliimi ee duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose warar kala helayo ayaa waxay sheegayaan in dagaalkani uu ka dambeeyey kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada kumaandoska gorgor ee xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka elsaliimi waxaana dagaalkaasi oo socday muddo kooban saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan deegaanka al-saliimi ayaa waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarkii uga yimid dhanka al-shabaab islamarkaana xaaladdu deegaanka ay tahay mid deggan dadka deegaanka ayaa waxay ku soo waramayaan in xalay ay maqlayeen dhabaqa rasaasta ay isdhaafsanayaan ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab walow markii dambe uu dagaalku istaagay weli lama oga khasaaro rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi xalay al-shabaab ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamada kumaandoska gorgor ee xooga dalka ay ku leeyihiin deegaanka alsaliim ee gobolka shabeellaha hoose ayadoona saakay xaaladu deegaanka ay tahay mid degan dowladda waddanka kenya ayaa shaaca ka qaaday goobo halis ugu jiro inuu ka dilaaco cudurka halista ah ee coronavirus dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday goobaha halis ugu jira inuu ka dilaaco caabuqa coronavirus waxaana deegaanadaasi ka mid ah magaalooyinka xeebta ku yaala ee mombasa iyo kilifi maadaama halkaasi ay dad badan u dalxiis tagaan sida ay ku waramayaan warbaahinada gudaha kenya magaalada caasimadda ee nairobi ayaa ka mid ah meelaha laga digay inuu ka bilowdo korona maadaama uu ku yaalo magaaladaasi garoon caalami ah madaxa ka hortaga cudurrada ee kenya danilo langet ayaa sheegay in deegaanada kale ee laga cabsi qabo ay ka mid tahay gobollada galbeedka iyo waqooyi bari dalkaasi kenya ilaa iyo hadda lama sheegin qof uu ku dhacay caabuqa coronavirus oo ku baahayo dalal badan balse waxaa muuqata inuu ku sii faafayo dalal badan guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay inaan intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimaad kala socotay radio cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartis warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo ah maxamed aadan karaama warkan warkiisa xiga sidaasi ammaan allah